taswiirta kow iyo tobnaad markii uu ciise dhintay kuwo ka mid ah saaxiibadiisii ayaa waxa ay qaadeen meydkiisii oo waxa ay geliyeen qabri subaxii hore markii ay aadeen maryamo magdala iyo maryam hooyada yaaquub iyo sulaymaan meeshii qabrigii waxa ay arkeen in dhagaxii weynaa ee ku howsanaa qabriga laga qaaday waa ay oroday oo ay u sheegtay butros iyo xertii kale waxa ay ku tidhi waa ay qaateen meydkii rabbiga mana naqaano meeshii ay geeyeen markii ay sidaasi maqleen waa ay ordeen oo ay tageen qabrigii markaasi ayay waxbana la kulmin oo ay keliya ku arkeen dharkii meydka oo halkaasi yaallay markii ay markaasi dadkii xirta ahaa arkeen sidaasi waa ay iska laabteen oo ay ku laabteen guryahooda laakiinse maryama waa hooyadiise halkaasi ayay joogtay oo iska ooyeysay mar labaad oo kale ayay eegtay qabrigii oo hor u eegtay oo waxa ay ku aragtay laba malaa'ig oo halkaasi fadhiyey markaasay waxay ku yidhaahdeen maxaad u ooyeysaa markaasay u jawaabtay oo ay ku tidhi waxa ay la tageen rabbigii oo garan maayo meel aan ka raadiyo markaasay dhinac jilleecday oo waxay aragtay nin meel taagan ma aanay garanaynin qofka uu ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi maryan isla markiiba waa ay xasuusatay codkii oo ay garatay inuu ahaa ciise masiix markaasuu ciise ku yidhi ha i taaban maxaa yeelay weli kuma aan laaban aabbahay markaasuu ku yidhi kacoo laaba oo u sheeg walaalahaada inaan ku laabanayo aabbahay aabbahaaga ilaahaygayga iyo ilaahaygaagaba markaasaa maryan ay ku laabatay xirtii oo ay u sheegtay in ay aragtay ciise masiix saaxiib ciise waa uu nool yahay weli maanta ma uusan dhiman saaxiibbayaal dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin ciise inuusan dhiman laakiinse samada loo qaaday oo uu qaaday ilaah laakiin taasi ma jirto ciise waa uu dhintay oo uu inoo dhintay innaga si uu inooga cafiyo dembigeenna markaasi ilaa haddeertana waa uu nool yahay oo uu hagaajinayay xidhiirka innaga iyo aabbaheenna oo markaasi waxa uu fadhaa dhanka midix ee ilaah miyaad aqbashay allabarigan isaga ah oo ah dhimashada ciise masiix